doorashooyinkaasi dalka kenya ayaynu ku guda jirnaya sidaynu horeba usoo sheegnay waxaa tartamaya sideed musharax oo mid waliba u tartamayo madaxtinimada dalkaasi kenya iyagoo sheegay inay rajo fiican ka qabaan natiijada doorashada maxamed diida oo ka mid ah musharaxiinta ayaa v o weda u sheegay in codbixintu ay si habsami leh u socoto isagoo oo sheegay in uu si aada u rajaynayo inuu doorashadaasi ku guuleysto cabdicasiis xuseen cismaan oo v o weda ka tirsan ayaa galabta khadka telefoonka kula xidhiiday waxaana ugu horreynta weydiiyey bal meesha uu maanta codkiisa ka dhiibtay iyo doorashadaasi sidoo u arko codkeyga waxaan ka dhiibtay parklands first avenue constituency ahaan waxaa weeye westlands ayaa la yidhahdaa westlands constituency marka polling station ahaanna waxaa weeye visa oshwell primary school yaan codkeyga ka dhiibtay kaodi marka goobta aad ka codaysay jawigay ahayd markii aad adu codka dhiibanaysay siday ahayd wallaahi nidaam iyo xasilooni kala dambeyn baa meesha ka jirtay inkastoo safka aada u dheray oo waayeelka iyo dumarkii iyo aad bay qoraxdana saaki aad bay usoo baxday marka laakiin akhlaaq wanaagsana ka muuqatay sida dadkii ay dadka hamigooda qofka markuu go-aan gaaro oo hami uu leeyahay wax kastao ka imaado ku sabri karaa waa gartay howlwadeenada iyagu guddiga doorashada ee doorashada iyagu hagayey sidey kula muuqatay adigu hawsha ay ka hayeen xaruntaasi aad codka ka dhiibatay iyo guud ahaan xarumaha kale ee magaalada nairobi iyo dalkao dhan ba way dadaaleen inkasta oo systemkooda uu shan daqiiqa yidhaahdeen qofkii inuu ku maraayo walaakin shan daqiiqa badana qof walba uu qaadanayay combyuterkiiba markaad systemka magaca ay geliyaanba magacii kasta wati wakti buu qaadanayay magacyihii waa lakala bixiyey aniga xaaskeyga meesha tegnay mid ba ayla socotay oo iyadana codkeeda meesha uu ahay marka aniga maxamed ahaan waxaan galaysaa m magaca m magacyaha m ayaan galay iyadana stahil yaa ahayd e bay aaday marka magacihii waa lakala yara saaray safaf badanaa jireen oo haddaba qofka magaciisa siduu yahay marka marka safkana aad buu u dheeraay dadkana way diyaar bay ahayn inay ku sabraan ilaa banaanka iskoolka banaankiisaa la gaaray marka adigu maadaama aad musharaxiinta ka mid tahay hawshu siday u socotay guddigan doorashada iyo howlwadeenada doorashadu ay u wadeen adigu mabsuud baad ka ahayd baan u gartay nacam haddee haddaba meesha aad codka ka dhiibanayso ayay kala tahay meeshan westlands iyo parklands iyo dadka degan waa dad nidaamsan sidooda ahaanba dad nidaamsan wey lakiin sli eastlands iyo meelahaas waxaa weye fawdo badana iska yara jirtay qofkiio safkii inuu ka booda rabo iyo ma garanaysa magacaadi oo meesha laga laayahay waxyaalo fara badana iska jiray haddaba meesha ay ku xiran tahay meesha aad codka ka dhibanayso waa tahay guud ahaan marka xisbigaagan adigu aad matalayso doorashadana ka qeyb gelaya maadaama aad musharaxiinta ka mid tahay idinka intaad la socotaan maxaa laydiin soo sheegay oo guud ahaan dalkao dhana oo sida ay doorashadu u socoto ee codku dadkooda u dhiibanayaan wax irregularity ama isdabamarin oo laydiin soo sheegay ma jiraan ilaa waktigan aan gaarnay oo ma ma laha wax irregularity e ma jirin walaakin in rigging la sameeyo oo kuraha la xado qoraal ah ani waa haayay booliskina waan u sheegay in siday ballot paperskii iyo sawiradii iyo dadkii oo dhan nidaamkaas waa niyadaas waa jirtay lakiin adigu shalay waa soon adigu laakiin waktigan hadda maanta maadaama codkii la dhiibanayo adigu markaa indhahaaga ma saartay codod la xadayo ama wax laysdaba marinayo mise waan uun laguu soo sheegay maya ma hadalkaas qoraal ani aan haynay oo jiray waktiga nominationka uu socday iyo hadda inta la isdiyaarinayo ay ahayd inta aan la kulmay wax aan arkay oo oo oo qariban ma laha waa tahay maxamed doorashadii labadii kun iyo toddobadii adigu ma ka qayb gashay dadkii codadkooda dhiibtay ma ku jirtay dadkii waxaan ani ku jiray ahay yaa yaa bedel keeni karo maadaama sheekadii ay untii tahay dadkii ay ku yihiin wallahi safaraan iska aaday xuduudkii waxaan joogay busiya iyo meelahaasaan joogay marka kamaad qayb gelin u codayba ma arkin marka kama qayb gelin kama qayb gelin markaa doorasho dalka kenya aad ka qayb gasho goormaa kugu dambeysay referendumkii ay ugu dambeysay twenty ten tii dastuurka loo sameynayay ka qayb qaatino waa tahay marka su-aashan marka hadalkan waxaan u dan leeyahay dareenkaaga inaad bal ii sheegtid adigoo maanta ka mid ah sideedda musharax ee madaxtinimada dalka kenya u tartamaya in aad codkaaga dhiibato oo meel ka mida goobaha codbixinta magaalada nairobi ka dhiibatid dareenkaagan doonay inaan ku weydiiyo sidee dareemaysay markii aad cod ka dhiibanaysay adigoo musharaxa wallaahi qof walba aniga shaksi ahaan iyo dad badan oo kurahan iyo codayntan aan ka qayb qaadanin waxyaalaha aan ku faraxsannahay waxaa weeye in ra'yigaada dhiiban karto yacni anigu waxaan ku fikiray arrintan waa xaq tanna xaq ma aha wixii aad ku fikirtay oo kula wanaagsan inaad meel gaarsiin karto yaa yaa noo soo baxday maxaa yeelay berigii hore haddii aad fikirto fikirkaas aniga ma garanayo sida ay ku ogaanayeen sida aad ku fikirayso haddii xaqa aad ku fikirto ama ra'yi iyaga kooda ka duwan aad ku fikirto khalaas xabad waa lagu toogan jiray walaakin sida constitutionkan cusba loo keenay qof walba ikhtiyaar buu leeyahay marka waxaad leedahay biniaadnimada soo baahirta marka waxaad leedahay dastuurkii la ansixiyey ee dadka xorriyadda siinayey ayaa kugu dhiirigeliyey in adiguna aada musharax noqotid oo aad is leedahay isbeddel baad keeni kartaa maadaama dastuurku kuu siinayo awood ka badan awoodihii hore u jiray nacam nacam nacam nacam sax ugu dambayntii markaa warbaahinta iyo dadka waxaindhaindheeya intaba waxay hadal hayaan in labada musharax ee hura kenyatta iyo raila odinga ay yihiin labada musharax ee ugu cadcad ay dhici karto in natiijo isku mid ah oo barbadhac ayn heli karaan ama midba midka kale uu in yar ka badin karo adigu taa ma aaminsan tahay ma aaminsani waxaas waa robaganda wey robaganda wey yacni mediagii in qof uu leeyahay wixii haddii journaal uu yahay haddii television uu yahay waxaasoo dhan waa lagu heshin karaa marba iyaga laftooda mid uu yidhaahday waxyaalaha journaalka usoo saaraya waa ben maxaa yeele annaga soddon seenaa la siin karaa ninkan afartan iyo shan loo siin karaa maalinta u dambeysay haddana waxaa lasoo saaray kanoo soddon iyo saddexaas kun afartan is waa un bis that is political propaganda xaqiiqada markii tirada caawa la bogo oo xisaabta ay bilaabatay iya ya yaa dareemi doonaa waxaan kale inay propaganda iyo bent ay yihiin ay ay sida siyaasada hore oo bent ay ku socotay ay yihiin aan aan maarata aaminsan yahay marka saadaalin hadday noqoto sideedda musharax eed adiguna ka mid tahay yaad odhan lahayd wuu guulaysanaya maxamedaa guulaysanaya waa tahay haddii ay dhacdo labada nin le hadal hayo in ay doorashada codad isku mid a helaan natiijada lixda musharaxeed adigu ka mid tahay maxaa idiin qorshaysan de markii ay gaarto arrintaasaan ka tashanayna marka ay gaarto hadda ma aaminsana de marka ay hoosha ay ku imaaday soo gaarto aad ka fikiraysaa laakin hadda qof ka fikiraya hebel iyay u badan doontaa iyo maxas mala waa tahay waxa kale waa iska propaganda waa tahay maxamed musharaxiinta tartamaya waxaa dhacaysa in midkoodba uu ku xisaabtamayo gobolku ka soo jeedo ama qabiil ahaan ama deegaan ahaan oo uu isleeyahay gobolkaasi ayaad codod badan ka helaysaa adiga maxamed ahaan gobolada kenya markaad eegto yaad isleedahay gobolada gobolladeed isleedahay codod badan waad ka helaysaa adigu afar iyo tobanka milyan taqriiban oo kura haysto dhibkana uu ka qaalib noqday yaan rajaynahayaa inay wada siiyaan gobolkao jooga ha ka imaado marka ani kuma dhahaya meeshasaan ka imaada meeshasaan ku dhashay meeshii aan ku dhashay yaaba ma garanaysaa aan tegay oo markaan labada kun oo signature iyo kunkunka qof oo ku waafaqsan la keenahay meesha igu adkeed inaan kasoo saaro wajeer ay ahayd meelaha igu fududa central iyo nyanza iyo western ahayd waxaan rajaynahayaa in qofka dhibka u hayo uu ii codeeyo qofka dhibka u hayana kenya oo dhan meel walba iyo dhibka iyo rafaadka u yaalla kaasi wuxuu ahaa maxamed diida oo ah musharax u tartamaya doorashada madaxtinimada dalkaasi kenya oo isagoo ku sugan magaalada nairobi khadka telefoonka uu ugu warramayay cabdicasiis xuseen cismaan oo galabta telefoonka kula hadlay islamarkaana ka wareysanayay bal rajada uu ka qabo inuu doorashadaasi ku soo baxo